kulanti wanaagsan khiyaarta hawada nagala soconaysay ay halkaan naga dhagaysanaysaan waa shabakada wararka cegaag dot com isla degmada cegaag waxaa shir ballaadhan ku yeeshay cuqaasha iyo culamada diinka degmadaasi cegaag haddaba teleefonka degmada cegaag ayaa shabakada wararka cegaag dot com kula xiriirsay caaqil cabdi jaamac geed oo ka mid ah xubnaha cuqaasha ee deegaankaasi degmada cegaag caaqil maxaa shirkaasi looga hadlaya aad ku yeelateen degmada cegaag
marka hore aniga oo cabdi jaamac geyd ah waxaan ku salaamayaa salaamta sharciga aynu ku salaamayaa idinka oo dhan salaamtaas aynu ku salaamayaa salaamta sharciga assalaamu calaykum waraxmatullah salaamtaa kadib annagu markaanu shirkii qabanqaabinay shir weyna aanu meesha ka samaynay cilmaaudiinka iyo cuqaashii iyo beeshii iyo bulshadii halkaa joogtay nabadgelyada ummadda iyuun baanu yaanu ka wada hadalnay waa tashina waa iyo go-aanimana waa ka gaadhnay go-aamadaa waxaanu ku gaadhnay in aan dadka wixii wax kasta oo hareeraha naga haya iyo nimanka falku iminka dhexda wuu ka dhacay nimankaa falku gaadhay oo aanu anagu ka xunnahay colaad uma hayne aanu taxsiyad u dirayno dilkii ku dhacay ninkii odayga ahaa ee lagu diray halkaa aanu taxsiyad dadkii ehliyadiisa u dirayno oo aanu anagu ka xunnahay oo aanaan ahayn niman colaad iyo haddii aan laydmayo dhibaato midnaba ay ku jirto aanaan ahayn taa haddii aan laydmayo go-aankaasu qodob weeyaan qodobka kale waxaanu ku talagalay oo aanu iska waraysanay inaanaan falka meesha raggaas uu xidhan yahay inaanaan anagu waxba kulahayn inayan waxba ka jirin in dadkaasu dad ammaan ahaa oo iska joogay magaaladiisa oo ninkii dhintay sidii uu ta loogala xaali lahaa ama xafiis wax uga soo bixi lahaayeen mooyaane aan xaalkeeba ku jirin annaguna aanu saa isku ogno haddaan odayaasha nahay markii aanu joognay laascaanoodna go-aanka iyagu ahaa haddii dawladdaasu wax qabato oo ninkaa wixii lagu caddeeyo ay falka ay iyadu fuliso wixii wax ninkaa waxyeelada u geystayna aanu aragno haddii kale oo waxaasu beenoobaana aanu nabadgelyo iyo dee sidayadii aanu ahaano haddii wax kaloo dhaqdhaqaaqa aanu ogaanana aanu talka la xidhiidhno oo aanu bulshada iyo odayaasheeda aanu la xidhiidhno oo la xaajo qaadano annaga go-aanka iyaguna caynkaasu ahaa ma maqashay cabdi jaamac gaydow laas wararka laascanood naga soo gaaraya waxay sheegayaan in guddoomiyihii maxkamadda raxsaanka ee gobolka sool dilkiisii loo xixiray rag ka tirsan beesha degmada ceegaga adigu aad ka soo jeedo ilaa iminkana ay u xiran yihiin adigu ma waxaad leedahay anaku falkaa dhacay wax shuqul oo shaqatana kuma lihin shirkiisa maxaad kaga hadlay shirkiina
falkaa dhacay ninka odaygaa ee aan taxsiyada ka dirayno wax aanu anagu ka geysanay haddaanu iswaraysanay kuwii laascaanood iyo beesha ceegaag wax allaala wax arrinkaasa oo aanu waxyeeladaa ku leenahay oo ninkaa loo geystay wax iyaagoo wax u geystay ma jiraan taasna waa wax caddaana cabdi jaamageed booliska laascaanood iyo maamulka gobolka sool iyo dhinaca maamulka somalilan gebi ahaantiiba wax xiriira ma la samaysoona ma u sheegteen inaan arrintaa wax dembiyay ku lahayn mase ka codsateen in laidiin soo daayo dadkiina shacabka ee rayidka ku xidhan xabsiga laascaanood maalintii shanaad
waanu la hadlanay taliyaha bilayska waxaanu u cadaynay inaan falkaa aanan shiksi iyo caam midnaba muxuu idiin sheegay markaaad markaad la xidhiidheen muxuu idiin sheegay
wuxuu noo sheegay inuusan wax cadaynahaynin isagu ee dad uun iska soo eedeeyey inuu falkaa lagu qabtay iyo ninka uun nimankaa nin baa hore uga dhintay una aawadeedii nimankaa loo qabtay aan wax cadayna lagu haynin buu noo sheegay maxaad markaa qorsho hadda aad ka damacsantihin inaad yeeshaan isaguse muxuu tallaabo dambe u qaadayaa buu idiin sheegay ma jawaab buu idinku soo celiyey
jawaab wuxuu nagu soo celiyey cadaalad baanu wax ku baaraynaa waxa aan falkaa wixii aan geysaninna waxba loogu qaban maayo idinkana odayaashayada inaanu isu tagno oo xagga aanu isugu tagno iyaanu ku ballannay iminkana haddii alla idmo ciidan aan anigu wato yaa tegaya ilaa berito ilaa axaddaanu xaggoo isugu tegaynaa dee sidaasa hawsheedu halkaasay imika yani halkaasay maraysa cabdi jaamac gaydow arrintani runtii dadweynaha gobolka sool iyo cuqaasha deegaanka gobolka sool ama beesha kala ahaatee dadweynahayaana odhan bay dadka beesha raggiina aad u tumasan xidheen ama ay ka dambeeyaan iyagu wax xidhiidhan marka booliska laga tago iyaga mala samayseen beesha baharsan haddaan idhahdaba
maya weli xidhiidh lama aanu samaynina iminkaanu doonaynaa inaanu xaggaa isugu tagno oo odayaashayada iyo cuqaasheeda xaggaa isugu tagno oo aanu wada hadalno oo xidhiidh la samayno oo aanu u cadaynay inaan anagu waxyeelada ay iminka gaadhay aan anaguba ka xunnahay inaanu xaggayga kaga iman baanu doonaynaa inaanu u cadayno laakiin xidhiidh iminka telefoonka kumaanu yeelan Idi- adiga waxaad sheegtay i- inaad kusii jeedaan laascanood maxaa idiin qorshaysan marka laascanood aad tagtaan
waxaa noo qorshaysan inaanu laascaanood dhulbahantaha jooga inaanu wargelino inaanu la shiro baarsaba inaanu la shiro intaba inaanu u caddeeyo dawladda hawsha iminka ragga haysata inaanu la shiro kulli inaanu u cadayno inaan waxaa iminka nimankaa loo xidhay inaan falkaa inaana shaqo ku lahayn nimanka loo hayaana ayan geysanin baanu u cadaynaynaa sidaasaanu u dabacsanna
Een, horey een, waxaa jirtay in laascanood lagu dilay allaha u naxariiste een, een, cismaan macalin faarax suxufi een, isaga dilkiisii waa uu dhintay allaha u naxariisto xaggee isaga ku dambeeyey hawshiisii
ninkaasi inuu niman unba u xidhnaa dee markhaatiyaal ku fureen inuu ninkaas dilay oo dinkooda ay uu loo eedeeyey dawladdana ka shaq ku shaqo lahayd annagu dawladdu iyo waxay soo yeelaan iyo nimankaa loo xidhay un baanu eegeynaaye maxkamadiina dib baa loo riixay baa nalagu yidhi dee iyagu sidaa weeyaan oo ninkaa nimankii loo haystay nin baa loo haystay ninkiina markhaatiyaal baa ku caddeeyey wixii dawladdu ka soo saartay un baa la sugayaa Een, cabdiyo maamulkii hore ee, waa isbedelay oo madaxweyne een, riyaale xilka waa laga qaaday maamul cusub ayaana la wareegay een, arrintaas een, ma kala hadashin ma- booliiska ama een, maamulka somalilan in maamulada ay isbedeleen arrin taas dib dib u dhac badan ku keentaa
ma kalamaan waya hadlin oo waxaanan ugala hadlin dawladdu iminka unbay dhismaysay dee dhagaxan ku dhiilana cid sii dayn mayso dawladdu haddii nalooga wixii nalooga baahdo markaa un baanu ka jawaabaynaa ee siyaasad kale oo aanu iminka anagu aanu ama wax ku dilo ama aanu wax ku farsamayno dee ma hayno ee dawladdu wax say wuxu qabata un baanu haddii aan la idmayo waxayna su-aasho un baanu ka jawaabaynaa ugu dambayntii maxaad soo jeedinaysaa oo fariina dad badan baa hadda kaa dhegeysanaya een, shabakada wararka cayaag dhotka gudaha iyo dibadda way joogaan arrinta ka dhacda laascanoodna aad bay ula socdaan isha ayayna ku hayaan maxaad fariin oo diraysaa cabdiyow
waxaan farayaa iyada oo ay dadka meesha raggaa lagu xidhay ay xagdarre ku xidhan yihiin xaajana aanu ugu kacayno xaajadaana aanu haddii alla idmo aanu inaan waxaas waxba ka jirin aanu dee dadka u cadaynayno iyaguna wixii dhulka jooga ee waxganada ee nimanka baarasamaha inay iyaguna la hadlaan wixii dawladda somalilan ee ay een, haddii alla idmo dee muctamar lana inay kala hadlaan xaqdarrada annaguna aanu u soo cadayno inaan waxa waxba ka jirin oo aan isku dhax kala imanin oo haddii haddii hawshaa wax laga qaban waayo dee isku dhax baanu ka baqaynaa oo dadkii waa arrimadaa waa ka xun yahay een, annaguna haddaan odayaasha nahay arrinkaa inaanu baabi'ino oo ay waxba ka dhicin baanu haddii aanu ku talagelaynaa dee waxaan farayaa inay iyaguna sidaa noola socdaan oo hawsha ay sida ay wixii waajib ay uleeyahay iyaguna ka qabtaan baan faraya kaas wuxuu ahaa cabdi jaamac geed oo ka mid ah xubnaha odayaasha degmada ceegaag oo taleefonka ugu warramayey shabakada wararka ee ceegaag dhotka isagoo ku sugan degmada ceegaag cabdi aad ba maasi tahay
haa